dowlada hoose ee magaalada beledweyn oo kaashanayso ganacsato gaadiidley iyo hay-ada caalami ayaa magaalada beledweyn ka wado mushaariic horumarineed kuwaasoo ay ka mid yihiin dhismaha wadooyin iyo kawaano xoolaha lagu qalo magaalada ayaa laga hirgeliyey laba kawaan kuwaasoo ku kaliyaala xaafada buundaweyn iyo xaawataako iyadoo qorshuhu yahay in kawaan kale laga hirgeliyo xaafada howlwadaag si looga hortago nadaafadarada duqda magaalada beledweyne dartabaax maalin ayaa raadiyo beerula uga warantay mashaariicda laga fuliyey magaalada iyo kuwa dhiman ee la fulin doono in shaqooyin aada u fara badan ay socdaan in maxaa la dhahaye aan dalbanay ilaa afar maaragtay meelaha xoolaha lagu qalo maadaama webiga aan rabnay inaan ka xadidno dhinaca nadaafadarada laba kawaan waxaana laga kala dhisay xaafadda buundaweyn iyo xaafadda kooshin haddana waxaa leeka kusoo jiro insha allah xaawataako iyo howladaag waxaa kaloo jiro aada ogtihiin jidad inay ka socdaan magaalada beledweyne qaarna hadda dhismaheed lagu jiraan oo xaafadda howladaag khaasatan laantii lac in jid uu ka socdo ilaa saddex kilomitir ah waxaa kaloo jiro jidad kaleeto oo santarka magaalada oo saddex ah ayagana oo leynka hadda kusoo jiro oo aan isleenahay labada bilood gudahood way qabsoomi doonaan bilaawgoodii marka beledweyne waxaan is leeyahay lixda bilood oo sanadkan ugu dambeysay aadaya horumarkeeda u socotaa waxaa bilowdoo kaleeto mashruuca nagaad xafiisyadiisi asagana waa la bilaabay waana mashruucaas mashruuc aada u weyn waxaa kaloo ayagana aan may sanadka hore shir nairobi lagu qabtoo laysku keenay steedyada soomaaliya oo dhan aan uga qayb galay magaaladan beledweyne kameer ahaan oo meerada soomaaliya oo dhan laysku keenay mashaariic walbaankii ay ayadana ka fulin doonto soomaaliya qayb ahaan waxaan isleeyahay waxaa nooga soo aada wax aada u muhiimsan oo ay ka mid tahay magaalada beledweyne labada buundoo ku taalo oo waqti dheer dhisnayna in la dayactiro laba buundoo kalena loo sameeyo ayadana shaqadeediiyaan ku guda jirnaa insha allah mashaariicda dhismaha ee ka socota magaalada ayaa door ka qaadanaysa horumarinta iyo bilic soo celinta magaalada beledweyn